جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andulus أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mida ciidamada mujaahidiinta oo maanta qarax la beegsaday ciidanka kufaarta xabashida itoobiya ee xoogga ku haysta garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo faahfaahinta qaraxaas iyo khasaarihii uu sababay ayaan caawa idiin haynaa muxuu daaran yahay safarka murtad gurguurta uu ku tegay dalka masar maxayse yihiin heshiisyada ay labada dhinac kala saxiixdeen sideese ayay falanqeeyaasha bariga afrika uga dardaarwarinayaan masiirka mandiqadan barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa wafdi ka socda maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kulan la qaatay culimmada dalabatulcilmiga iyo guud ahaan ducaadda ku dhaqan wilaayadda islaamiga ah ee baay kulankaas iyo wixii ka soo baxay oo faahfaahsan ayaan caawa barnaamijka idinkula wadaagi doonaa sidoo kale caawa barnaamijka waxaan idinkugu haynaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaal maleeshiya taabacsan maamulka shahaadala dirarka ah ee hirshabeelle ku dhex maray xadka u dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe barnaamijka ayaan idinkugu haynaa lajno ka socota maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo safar ku tegay deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gado islamarkaana tartanno u qabtay qaar ka mid ah madaarista deegaanadii ay booqdeen barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andulus ayaa inta uu barnaamijku socdo igala qayb qaadan doona mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka فالواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan muxuu daaran yahay safarka murtad gurguurta uu ku tegay dalka masar maxayse yihiin heshiisyada ay labada dhinac kala saxiixdeen sideese ayay falanqeeyaasha bariga afrika uga dardaarwelinayaan masiirka mandiqadan haddaba qodobkaas waxaa xubinteennii hadalhaynta inoogu sii faahfaahin doona ilyaas cabdulaahi oo aalaaba barnaamijka igala qayb qaata cabdiwahaab aad baad u mahadsan tahay waxaan caawa een xubinta hadalhaynta dul istaag ugu samayn doonaa safar uu murtad xasan gurguurte toddobaadkii soo idlaaday uu ku tegey gudaha dalka masar sida aan horay u soo warinay murtad xasan sheekh maxamuud ayaa saacadihii u dambeeyey ee toddobaadkii soo idlaaday waxa uu gaaray magaalada caasimadda ah ee qaahira isagoo halkaas kula kulmay dhiggiisa cabdilfataax al siisi waxaa durbadiiba warbaahinta qaybaheeda kala duwan gaar ahaan midda afrika soo galay xogo kala duwan oo tibaaxaya safarka gurguurte iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen dhinacyada balse kulan in muddo ah oo ay qaateen gurguurta iyo al-siisi waxayna dhinacyadu si wadajir ah u soo saareen xog ay ku sheegayaan inay ku gaareen heshiisyo dhowr ah oo ay ku xoojinayaan cilaaqaadkooda in cabdiwahaab dhinacyada arrimo dhowr ah ayay ku wada heshiiyeen waxaana ka mid ah sida waxbarashada garsoorka siyaasadda amniga isku socodka iyo dhaqaalaha haddii aan eegna dhanka waxbarashada oo kale jaamacadaha dalka masar gaar ahaan midda al ashar ayaa la sheegay in ay kordhin doonto deeqaha waxbarasho iyo tababarada ay siinaysa ardayda iyo xirfadleyda soomaaliyeed in arrimaha garsoorka iyo siyaasadda oo kale haddii aan milcsanno waxay dhinacyadu sheegayaan in ay dardargelin doonaan xogaha kala duwan ee ay isdhaafsan doonaan taasoo dabcan ay soo hoosgelaysa sida lagu warramayo xoga amni meeshuna ay imaan karaan in kooxda riddada mar kale ay dowladda masar u gacangeliso xogaha shacabka soomaaliyeed sidii horeyba ay dowladaha shisheeye ula wadaagi jirta oo kale heshiisyada dabcan ay gaareen dhinacyadu waa ay badnaayeen intooda badanna waxay falanqayaasha u dhoondoloolaa arrimaha bariga afrika ay tibaaxayaan inay u adeegayaan danaha masar marka la isbarbar dhiga faa'iidada gurguurta iyo alsiisiina ay mar walba badan tahay midda alsiisi uu helayo in haddii intaa uga tallaabno safarka gurguurta iyo heshiisyadii dhinacyadu ay kala saxiixdeen waxaa dabcan meesha timid oo ilaa hadda miisaska siyaasadda bariga afrika la isku dhaafsanayaa su-aasha ah maxay tahay caqabadaha ku gadaaman heshiisyada kala duwan ee ay dhinacyadu qalinka ku wada duugeen waa qaahiro iyo villa soomaaliye cabdiwahaab falanqayaasha bariga afrika waxay intooda badan sheegayaan in tani ay ku gadaaman tahay halliso dhowr ah kuwaasoo mar kale qaaradda barigeeda lugaha u gelin doona dagaallo hor leh maadaama xukuumadaha adis ababa iyo nairobi ay yihiin kuwa ciidamadooda weli ay ku sugan yihiin gudaha waddanka qaybna ka ahaa howlgalladii ashahadalla dirirnime ee waddanka lagu soo qaaday laguna tilmaamay inay yihiin kuwa nabad ilaalin ah haddaba etoobiya iyo kenya waxay si aad ah u danaynayaan kala fogeynta kooxda riddada iyo masar etoobiya iyo masarna markii si gaar ahaaneed loogu kuurgalo ay ka dhexayso xurguf xooggan oo ay ugu dambaysay midii ku tacalluqday biyoxireenka alnahda kooxda riddada iyo masar oo isku daya in xiriirkooda ay wanaajiyaan iyo kenya iyo etoobiya ee dowlado kale oo dhaca bariga afrika oo midaas walaac ka muujinaya ayaa gunaanadkii la tilmaamayaa inay yihiin waxaa la saadaalinaya in mar kale bariga afrika ay ka kicin karaan xiisad colaadeed oo gacanta la isugu tago laguna hilboobo guud ahaan inahaas ayaanu ku hakinaynaa qodobkan iyo xubintii hadalhaynta aan markana dib u milicsana qaybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qarax la beegsaday ciidanka kufaarta xabashida etoobiya ee xoogga ku haysta garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo haddaba qaraxaasi ayaa ciidanka xabashida etoobiya u geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira qodobkaas iyo howlgalladii ciidanka mujaahidiinta ee toddobaadkanba waxaa xubintii dhacdooyinka inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba barnaamijka igala qayb qaata waad mahadsan tahay cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan howlgal qaraxa ka fuliyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhaba kaasi oo lala egtay ciidamo etoobiyan ah oo garoonkaasi ilaalo ka hayey waxaa inta la xaqiijiyey qaraxaasi ku dhintay ilaa afar askari oo etoobiyaan ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay dhanka gado ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan ka fuliyeen howlgal qaraxa kaasi oo lala beegsaday saraakiil iyo askar murtadiin ah waxaa qaraxaasi ku dhintay hal askari halka ay ku dhaawacmeen ilaa lix murtad oo uu ku jiro gudoomiye ku-xigeenka beled xaawo sidoo kalena ah xildhibaan hore cabdifataax nuur mataan iyo hanti dhowraha degmadaasi haddii aan halkaasi uga gudubno howlgalladii toddobaadkan dhacay dhanka kale waxaa toddobaadkan waxaa dhowr maalmood een xayirnaa duulimaadyada soomaaliya kadib markii shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala soomaaliya ay dhaqangeliyeen shaqo joojin ay ku dhawaaqeen kadib markii kooxda riddada soomaaliya ay kusoo rogtay lacago isbiirsaday oo baada kooxda riddada soomaaliya ayaa shirkadaha diyaaradaha ugu hanjabtay haddii ay lacagahaasi baadaha bixin waayaan in ay waayi doonaan ruqsadaha shaqo sida uu warbaahinta u sheegay xasan xaashi oo ah guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin maamulada shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala soomaaliya ilawareedyo ayaa sheegaya in shaqo joojintan ka dhalatay lacagaha baadda ah ee lagu soo rogay shirkadaha diyaaradaha ay sababtay in boqolaal qof oo rakaab ah ay toddobaadkan ka baaqdaan safaradoodii ay dalka ku iman lahaayeen ama ay kaga bixi lahaayeen kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen bukaanno u socday cisbitaalada iyo dad ganacsata ah geesta kale afhayeen u hadlay shirkadaha diyaaradaha ayaa shaaca ka qaaday in hay-adda riddada ee duulista rayidka ahi ay dhinaca kalena ka been sheegtay tirada diyaaradaha dalka ka shaqeeya waxaanuu yidhi isagoo arrintan ka hadlaya sidaa ogtii maanta waxaa lasoo saaray galabtay mar ay ahayd shirkadaha diyaaradaha ay u joogaan inay yihiin toddoba shirkadood marka diyaaradaha shirkadaha joogana way ka badan yihiin intaas toban iyo shan shirkadooda jooga warqadda hadda aan hayno oo ayagu ay noo soo direen oo hadda ka horna active ay ku sameeyeen waa shan iyo toban diyaaradood maantana waxay soo qoreen inay tahay toddoba diyaaradood waxayba ku dareenba toddobayadan diyaaradood laba shirkadood aan joogin bay ku dareen marka ayagiibaa wax iskaga qasan yihiin diyaaradaha actifeka oo shaqeeya shan iyo toban diyaaradood waaye qof walbana arki kara hadduu tago garoonka ilaa iyo hadda kooxda riddada kama aanay hadal waxaanay ka gaabsatay inay faahfaahin ka bixiso waxa ay yihiin lacagahan baadda ah iyo sababta loo soo rogay dhanka kale toddobaadkan dab xoogan ayaa ka kacay mid ka mid ah xarumaha shaadala dirirka kooxda riddada soomaaliya ee magaalada muqdisho dabka oo ahaa mid xoogan ayaa ka kacay xarunta waxaa loogu yeero hay-adda dambi baarista c a d da halkaasi oo ay ku shaqeeyaan saraakiisha shaadala dirirka ee kooxda riddada soomaaliya qiica iyo holaca ka baxayey dhismaha xarunta ayaa laga arkayay dhowr xaafadood oo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir sida laga dheehan karay muuqaal meel fog laga duubay oo baraha bulshada lagu faafiyey dabka ayaa ka kacay mid ka mid ah qolalka c i d da kadibna waxa uu ku faafay dhowr qeyb guryo ay dad shacaba leeyihiin oo ku dheggan xarunta shaadala dirirka c i d da ayaa gubtay war-saxaafadeed ka soo baxay booliska kooxda riddada ayaa lagu sheegay in dabka uu dhaliyey khasaare maaliyadeed iyaga oo ka gaabsaday in ay ka hadlaan haddii uu jiro khasaare nafeed gaadiidka ambalasta iyo kuwa dabdamiska iyo kuwa debdemiska murtadiinta ayaa la arkayey iyaga oo kusii qulqulaya goobta uu dabku ka kacay waxaana waddada marta goobta xiray ciidamo booliisa kuwaasi oo in muddaha gaadiidka dadweynaha u diidayey in ay isticmaalaan waddada xarunta uu dabku ka kacay waxaa ku xiran boqolaal maxaabiis muslimiin ah kuwaas oo laamaha shaadala dirirka ah ay ka soo xireen muqdisho iyo duleedkeeda dhanka kale toddobaadkan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaallo maleeshiya taabaxsan maamulka riddada hirshabelle ku dhex maray xadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe dagaalka ayaa si gaara waxa uu kaga dhacay deegaanka nuur dheere maleeshiyaadkan ayaa waxay ka wada tirsan yihiin maamulka murtid cali guudlaawe balse waxay kala taabacsan yihiin maamulada riddada ugu magacaaban gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in dhinacyada dagaalamay ay iska dileen ilaa afar askari iyadoo ay iska dhaawaceen ilaa shan kale maleeshiyaadka dhaawacmay ayaa wararku waxay sheegayaan in loo kala qaaday magaalooyinka jowhar maadaay iyo jalalaqsi dagaaladan ayaa lasoo warinayaa in ay salka ku hayaan dhulbeereed taasi oo keentay in ay dagaal toos ah dhex maraan labadan maleeshiyo ee ka tirsan maamulka riddada hirshabelle maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhaqan iyo caado u leh in ay mar kasta dhexdooda dagaalamaan iyaga oo badanaa u kala saftaa qaab qabiil xubintii dhacdooyinka toddobaadkana cabdi wahaab waa inaga inta
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka markan io wilaayada baay wafdi ka socda maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shir la qaatay culimmada dalabatulcilmiga iyo guud ahaan ducaadda ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee baay shirkan ayaa ahaa shirweyne uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab martigelintiisana ay lahayd wilaayada islaamiga ah ee baay kaas oo looga hadlayey horumarinta dacwada ee deegaanada wilaayadaasi waxaa kulanka ka soo qayb galay culimmo ajilo ah kuwa wilaayada dalabatulcilmiga iyo dhammaan howlwadeennada makaatibta wilaayada islaamiga hee baay intii uu socday shirkan ayaa la isla jeexjeexay sida sare loogu qaadi karo dacwada islamarkaana lagu gaarsiin karo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan intaasi kadib waxaa fikirkooda cabiray dhinacyadii shirka lagu martiqaaday ee culimmada ducaadda iyo dalabatulcilmiga isugu jiray
ilaahay waxaan weydiisanaynaa jalsada aan u fadhino ee aynu kaga tashanayno sidii kayfiyaadkii dacwada loo tadwiirin lahaa ama loo horumarin lahaa aan kaga tashanayno jalsadii guulaysata allah ka dhigo sawaabkana allahna waafajiyo intaa markaan ka gudbo dacwadu camalka aan maanta u taagannahay madaxiisa wey xabadda aynu ridayno waa jus ka mida dacwada ka mida wey dacwadaa yaa ma aragti xabaddu dacwaday soo hoosgelaysa dacwadeennu inta ay guulaysato ayuu camalkeennuna guulaysanaya dacwadu intay guulaysato ayay la ekaanaysaa ama ku jaango'naanaysaa camalka aynu u taagannahay walaalayaal dadka inagu xeeran ee reemiyiga ah jahli badan baa lagu sheegay dadkaasi cid kaloo u maqan ma jiro ma jirto cid kaloo u maqan cidda yacni inay wax u qabato oy tawxiidka barto oy salaada barto oo ay diinta barto laga rabo waa innaga waxaan odhan lahaa dadkaas reemiyiga boqolkiiba siddeetan bay mujtamaca bulshada ka yihiin dadkaasi waa dadkii markaynu ka soo baxnay cawaasimtii iyo magaalooyinkii waaweynaa aynu ka soo baxnay waa dadkii aynu u nimid weeyaan dadkaa waxay inooga baahan yihiin badeecadii aynu wadnay inaynu ka iibin inaynu maaragtay aynu aynu ku shubno badeecadii aynu wadnay waxaan wadnay waa diin diintii aynu wadnay inaynu dadkaa ku shubno dadkaasi markay dacwadu gasho oy diintu gasho haddee khayr oo dhan iyagu ka iman daacigii iyagu ka soo bixi caskarigii iyagu ka soo bixi wax kasta oo camalkan arkaan u ahaa iyagaa laga heli dacwadu quluubtaa lagu furaa dacwadu markay ummadda gasho ayay ummaddu waxay soo saartaa intaaj iyo midho ayay soo bixisaa waxaan odhan lahaa anu si guud baan u hadlahayaa dacwada aynu tacsiisinno dadka aynu maaragtay dacwada aynu gaadhsiino hadday miga joogaan iyo hadday mudunka joogaanba dacwada aynu gaadhsiino dadka ducaadda ee wadiifada hawshaa qabanhayana waa in dad ay ahal u ah waa inay noqdaan ahal u ah barnaamijkaas ahal u ah waa inay noqdaan xaqiiqatan khayr badan baa socda khayr badan baa socda hadday noqoto dacwada hadday noqoto makaatibta kulli khayr badan baa socda laakiin waxaa la rabaa khayrkaas halka aynu maanta taagannahay inaynu ka tadwiirinno o aynu ka hormarinno ayaa la rabaa meeshii un la taagnaan maayo marka waxaan anigu odhan lahaa dacwada aynu maaragtay aynu boodhka ka jafno miyi iyo magaalaba aynu gaadhsiino dadka hawshaa qabanhayana dad ahal uha waa inay noqdaan marka intaasaan kaga baxahayaa wasubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk magabeena dhanka sheekh wal akhriyow fannagos akhriyow duur inay dhammaay kitaabada muqtadafaadka inta risaaladoo ka akhri hegi risaaladoo ka akhrina iska dhaaf dhankii tawxiid akhriyow tawxiid duurkas dhammaay kii tafsiir akhriyow duurgii akhri sheekhii akhriyaayo luuga akhriyow duurshii akhri dadka naftatiidiyo dhalabadii ardayda waxyaaba muraajabka sheenoomay ka mid ahaa fanna ban dhammaadan dhankun daraad kitaabku akhriye dhatanka tabe kitaabka kale bilaawe gaka bilaawe madun miska dheeli tirin ankumay fadee ini fannugun ka takhasuso ama ini caqiida ka takhasuso ama ini usuululfiqi ka takhasuso ama ini fiqi ka takhasus marka sheekha fannagaas heli ini bilaawo fannagaas yiti dhammaayo hadhow markii dhammaayona sida daraad wilaayada suubadii khayr allah siya ardaydaas yayti iyo sheekhiiba ini la taxfiizi xafladii daraad wilaayada gobolkii oo kaleed oo sheekhana sheekh abdullaahi cabdiraxmaan iyo ardaydiis laga waday dowladii oo takhasus ka haytay oo cilmul fara'id yoona ma ingata dhiirigelin haani ka dambeeyana ma ingata dhiirigelin marka iyo dhan fayla takhasuskaasayti ama madii ama fanagaasayty iyo dhammaayaan oo kale ama fanaga caqiidada dhowr kataa markii laka akhriso oo laka akhriyo oo kale imtixaan laka qaado taxfiiska sayti lansuubi iidahan dhawaa ilaahay tan kale mayba waa sheekha naftatiisa wal akhriyowna usan fursada in la siiyo haddii inta la roogo dhag la booto meel kale la jeeyo la kuwado meel kale la jeeyo may buu usan marka dhiye moraal jab iyo nii jab usan fursad la sii waqti la sii daraasadaas ay tiwada laga ogaada lan tafriiqiyo lan faraj sida sheekha sheegi taasaa ka gaabiya fadhi wajazaakum allahu khayran assalaamu calaykum warahmatullahi waxaan raacinayaa insha allahu tacaala qodobada walaalaha horey uga hadleen wax ka mid ah oo aan isleeyahay waa lagu siyaadin karaa qodobka dacwada masaajidda waxaan dhihi lahaa masaajid badan baa ku taalla wilaayaadka gaar ahaan deegaanada ma muuqdo masaajidana dhismahooda waagii hore nidaam oo idaari ah oo ay hoos imaanayaan oo tartiibiye ma jirin waxaa jira marka tuulooyinka ha ahaato ama degmooyinka waaweyn ha ahaatee masaajid oo mahjuuro ah masaajid oo dhisan calaamadii masjidka leh oo minaarado waaweyn u taagan yihiin oo laakiin mahjuuro ah marka masaajidda mahjuurada ah in la nooleeyo waa amaakin oo loo diyaariyey cibaado loogana faa'iidaysan karo dacwo iyo maraakiis waay oo diini ah marka masaajidda mahjuurada ah nooleynteeda ayaan ku dari lahaa Eh, marka waxaan ku dari lahaa sheekha meel joogo bacda ta'akud min salaamati manhajihi marka manhajkiisa inuu saxan yahay oo sheekh jihaadi ah oo afkaar munxarifo aan wadan inuu yahay la hubsado kadib in sheekha lagala shuurayo laga qeybgeliyo sheekhow takhasuskaadu waa maxay fannigeed ku fiican tahay maxaad daraasiin kartaa in la yidhaahdo in lagana warqabo nin walbana takhasuskiisa la ogaado sheekhana laga qeybgeliyo fikir ahaan fanniga uu ku fiican yahayna uu meeshaa ka akhriyo walow had- haba dhacdaba hadduu fannigan dhammeeyo in la wado fanni kale hadda meel kale ka akhriyo sheekh kale oo fannigii kale ku fiicanba meeshii la keeno ra'yi ahaantayda aniga intaasan ku dari lahaa baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayra
waxaan leeyahay awalan waxa aan sheegayno oo diinta ah aan ka run sheegno jazaakum allah khayr baaraka allah fiikum qowl keliya mehe camalka aan ku darno waxaan dardaarmaa naftay nafteena u dardaarmaa taqwa allahi fi sirri walcalan in ilaahay ka baqno Eh, aysan noqonin waxa oo layska dhahay keliya aysan noqon afka laga dhahay ay noqoto mid maxaa la dhihi jiray eh, camal ahaan ay u dhacdo inay noqoto waan leeyahay qodobka koowaad waay qodobka labaad eh, sida badan mararka qaar hoosta wax layskaga sheeg sheegaa in laysu naseexeeyo macnaha naseexa in la helo macnaha muslimiinta inay isu naseexeeyaan bani aadam baa leeyahay kulabna aadam khataa nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam waxbaa imaana mararka qaarkood in laysu naseexeeyin waa dardaarma jazaakum allah khayr waxaan kaloo dardaarmayaa nin eh, nin baa raggii salafka ka mid ah nin kale u tagay waa soo wadeen way sugooteen markaasa waxay ku yidheen uusiina faqaala uusiikum bi- bitaqwa allaahi buu yidhi kii daba wuxuu ugu daray eh, wa uusiikum bilqur'aan waxaan leeyahay ikhwaani fillaah ummaddan dadkii naga horreeyey salafka ah waxay ku hormareen alcinaa bikitaabillah ilaahay kitaabkiisa ay cinaayayeen dhinac walba eh, hadday barasho tahay hadday ku dhaqan tahay haddii si walba ay tahay kitaabka ilaahay ay daryeeleen wax maanta aan ku hormari karno guusha aan rabno aan ku gaari karno alcinaa bikitaabillaahi waay inaan u qunno kitaabkaasa aan daryeelno iyadana waa dardaarma weli iyada intaan ku jiro kelim hal kelima ku dara iyadaan kusoo gabagabaynaa ikhwaani masaladan tasxiixu tilaawada ah masaladan tasxiix tilaawada ah ikhwaani cid ka maarmaysa ma jirto qof musan ah oo tasxiix tilaawa ka maarmaya ma jiro ha- ha- hooyada guryaha joogto ee salaada dukanayso haddaysan faatixada u saxneen salaada ma ansaxayeyso fiqhigaa ku taala safiinada loogu taga meel kale iska dhaaf waxaan leeyahay masaladaas insha allah jazaakum allah khayr Eh, hadday tahay dadkii umurada ah hadday tahay dadka macnaha eh, la la xukumo oo maxay raacyada ah iyo hadday bulshada guud tahay dhammaantoodaba waxaan leeyahay alcinaaya bikitaabillaahi kelima intaa ugu baha jazaakum allah khayr wasala allahuma calaa sayidina maxamed ugu dambayn waxaa shirka isna kelimadan fikirkiisa ku cabiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay sheekh xamsa abujacfar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد آه، علماء جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى يا أمه النغان ثم علماء إيو أخيارتا أكو يبقى لمجلس كن لإن كتل ذو دعوة إيو سيلك هرمار يكر ما إلنا جزاكم الله خيرا سدا رنتي هقرلانتا كجرتا داعنا مدى كجرتا نصيحة اللي هنجيدي اقتراحاتك اللي هنجيدي iyo tawjiihaadka towsiyaadka la ku daba jeeyey maybalana jazakum allahu khayran ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka siin saaro camalkii iyo kelimada araasan ilaahay subxaana watacaala ikhlaas siin ka waal Een, intaasi kadib kolley hadafka daraama kortan inta daaciya haddii mar boorka meelanin taali iyi dadkan wala anis sheanay dee ummata muslimiinta ah ama dacwada ni mushaarakeeta waajibka ata inta ku badanta laakiin raggan wala gaar karaahan ka xoliya may ataa dhowr arrimood tomay buu ah dadkii hataba shaqada saxagarlaan ee anka jari waana ankama muuqaday yo qodobka lamaada dareensango anta daaciya halku dhigaas dareensan macnaa jeena fahmi karo qodobka saddexaad dad horay inka shaqeeyey في الجهاد وقبله يعني جهاد كما كوده كان حتى حركة الشباب قالنت كحيت إيه قبل ذلك حركات كل إيو ولا يكسيه الرئي بدها كشجي انتبنا نومد إينا كجرم بحمد الله تبارك وتعالى ما رأينا كوة تلي ما كون متالي ومرك أنت هذه تلذن أنت كلنا تلذة تنفيذية يعني إن شاء الله تعالى أن لنا كلنا أن تلذة قفكو شليدية وذكرنا حتى تنفيذك تنفيذك ددي وبدنا ذكر لكن تلذة قفكو إيه الله ما يسد أنك فلنا هنا hal magtabna aan ka falanayna yaa ana sheentay makaatib iyo afraadan iyo mujtamac culimmadan intaasay la-ag bixamdulillahi tabaaraka wa tacaala marka jazaakum allahu khayran eed iyo eeda runtii yaasinka kama hadnagaana walaalaha maktabkana juhdiga iyo runtii dadaalka iyo dardarta iyo maktabka halagala maylana jazaakum allahu khayran intaa hadduu walaalka sheegay oo makaatib badan ani lala fadhaadi qadiyatu dacwana lakula hadale sheekh cabdiraxmaan qaadiga hadday ku dhawaajaa ogdalan kastaba mihnadii lan takhsiisii ya may anqaadade inay camalka iyo cibaadadba intaas bese ka leeyi macar intaas bese ka leeyi yaa faham qadiyadaas marka ani la buriya meelo laku saara aan u siinka daahiyan la sida qodob afar qodob ya taqriiban wilaayadana ku wargaban ahda oo roogna waxyaabaha hata laha kordhiyi oo majaalaadka dacwiga ee sana lankula laadsanaay mayba kumada ahaahan jawlaad mukaafa in dacwada la kabiy yani mutaabaci iyo dabagal xoog badan in la kabiy oo meel kasta daaci rooga ama sheekh xalaqa haadoy oo xalaqa ka akriyo ama macalim qur'aan haadoy ama meel raayi usaa macalim markas haadoy ama daacigii shaqadii idaariyaay haadoy meel kasta lan daaci rooga ani ani la korsuruma weliba goobo kale daaci xataa lankatu humaana roogna oo mujtamaci bulshana deganta ani walaayla kabiiri kor ducaada la jeeya sanadkii waxaan oo dhammaaday maktabka dacwada xeer walaaye sagaal jawli gale sanadkana gordaasa macnaa tumi ilama baloodo tumi ilama balood gudaaje iyo sagaal jawli gale maktabka dacwada walaayada sanadkaan oo dhammaaday afartan iyo shanti hata sanadkan lama jawliya maraha jawlado hadda jawli ka jaran walaalo jawladaasina taqriiban bala kala dhowta ani bal kale kasii darsatoona suuragalo mahaamtii oo taxqiijiyaayan mayba kumad ahaa اختبار المؤذنين والأئمة في المساجد مقالة كستيو سيدا يعني امتحان لكو قاضة دورو كوبن لقبض امتحان لكو قاضة دورون لكو لنقبض أن لكو تصحيح الفاد أذانك إمامة إيو واجباتك إيو حقوق دي أنا لبرا إمامك مأمومين تنا محاضرات إيو لنكجادي حقوق المأمومين معناها يونا ليونا لبرا وحيابها هدلها كردي يكو مضحيتي أن هرينا مي dadaal badan la kabiyey qaybta dacwada gaar ahaan barashada qur-aanka kariimka ah oo tajwiidlaka baradow amaakin oo weli jeeba tajwiidlanka aragna ula geysiya badan ya jarta weliba eedan badan waana laka guulaysaday bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala jazaakum allahu khayran insha allahu tacaala ku gudube may eedi eedan bogaadayaane kulunkan iyo shirkan qiimaha badanoo meelanka qabsoomi mayna jeelna inay hanagnagada kii koowada kalamaadna maaada kolley culammada marar badan haddu ka horsalan kulumi kulankii bay xasuustaa safarkii inay hayaan maleeya sanadkii hore safar kulan weyna ducaada walaayada dhallan qobaday yani arkaantiyo dhammaantiyo ban iska koyno may jirtay walaalaha maktabkanani la roogin duruus la kabiy dowro la kabiy safarre iyo dacwo lanka bahay banaanka ee daacwatul aryaaf lanka bahay bal dhan socday markii dambena xafladuun laha gagabagabaayay talooyin qiimo badan may baa laka dalabe waana laka jeedi talooyinka iyo hamaysanka bashaareeyay walbadanoo kumade boqolkiiba soddon mayl arrin kore way hergeliyey macnaha talooyinkii xilligaas la hajeedee boqolkiiba soddon diiwaan shay malafjeena dibaan fiiriyo haddii ilaahay era tanna may buu ahaa waa kulankii lamaad kulamo kale dhexdan haye goosgoos hayna jaran kuwa ku horreeyna jaran insha allahu tacaala biidn illaahi tabaaraka wa tacaala kuwa hani fuudahni ah amaa qariibin ana jaran haddii ilaahay haddii raggaas ducaada inin kooyan kulamo kalena nin jaro doona haddii ilaahay isla dacwada lanku taladow kulan kastana may buu ahaa may laka faa'iidaysaday yaha qodobo horleh oo may buu ahaa ama asluubkii dacwada laka hormariyay fadi ah ama kaalin koo moqonaaytay iyo buuhiyowsha ah ama meel adag ka gebsanaaytay lakoo islaaxiyo lakoo toosiyey ah dhammaantii oona wal muta anfaayo dacwada anfacow macnaha qofka inay dhaliilatiis la sheega usiina isku sax aakhiradiisna ka badbaadasa xirfadiisa ka jaroona ka toosasa muslimiintana nafci iyo faa'iideeya anka jarta jazaakum allahu khayran marka mar labaad iyo mar saddexaad culummada ميلنا جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى كلن كان كلن بركة سنين كوال وبارك الله فيكم إن شاء الله تعالى كلمة انت ساكت قبل جباية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetkaba si toos ah ayaad inoogala socotaan markan iyo wilaayada gado lajinno ka socota maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa safar ku tagay deegaano ka tirsan wilaayada gado lajinadan ayaa booqasho ku tagay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gado waxaana ka mid ahaa deegaanadii ay booqdeen deegaanka faxfaxdhuun halkaas oo ay ka sameeyeen olole loogu kuurgalayo heerka waxbarasho ee ubadka deegaanka iyagoona kulamo la qaatay waalidiinta ardayda dhigata madaarista deegaanka mid ka mid ah waalidiinta deegaanka faxfaxdhuun ayaa ka mahadceliyey safarka saraakiisha maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku tageen magaaladooda islamarkaana ay sare ugu qaadayaan tacliinta ubadka deegaanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadda maanteed ilaahay baa iska leh ilaahayga meeshaa nagu kulmiyey baa mahadda maanteed iska leh waxaa mahad labaad leh oon u mahad celinaynaa wadaadadii ee maxdarada noo fidiyey baan mahad labaad u celinhayaa waxbarashadan wax fara badan baan codsannay ilaahayna wuxuu noo suurageliyey inay maanta meeshaan marayso ilaahay baa noo suurageliyey haddaas ilaahay baa iska leh alxamdulilahi rabbi alcaalamiin inta juhdi ku bixis waa ku mahadsan yihiin inta juhdi intay ku bixiyeen waxbarashadan reefacdhuun u soo jiiday ayagana way ku mahadsan yihiin aad baan ugu mahad celinaya waxaan leeyahay reefacdhuunow waxbarashadan juhdi fara badan baa lagu soo bixiyey waxaan leeyahay reefacdhuun juhdigan farada badan oo lagu soo bixiyey waxbarashadan iyo iskuulkan laga faa'iidaysto ninkii ilmihiisu isu ku jirin ha gashada annaga waxaan la shaqaynaa oonu xukumo muslimiinta waxaa dadaalkan farada badan iyo waxbarashadan keenay muslimiinta annagana waa ugu hambalyeennay waxaan u mahad celinayaa macallimiinta ardada maanta meeshaan timid juhdigaa ku bixisay baan aad ugu mahad celinaya anigoo afka reefafaxdhuun iyo afka odayaasha ku hadlahayo waxaan leeyahay dadaalka asaga ee reefafaxdhuunow labada gacmood ku qabsadoo juhdigaas lagu bixiyey labada gacmood ku qabsada idinkana sidaad u keenteen idinkoo ku mahadsan dadaalka asaga iyo mid lagu daray oo muslimiinta aan uga baahnay labadaba inaad noo derdergelisaan oo noo qabataan marabna lajinadii booqatay deegaanka faxfaxdhuun ayaa tartan u qabtay ardayda dhigata madarasada al abraar oo ah madarasada ugu weyn ee ay dhigtaan ubadka ugu badan ee ku dhaqan deegaanka faxfaxdhuun حزنا إذا شئت سهلا وبعد إن شاء الله تعالى waxaan gelaynaa oo maanta noo bilaabanaya musaabaqa insha allahu tacaala aan u qaban doono ardayda dhigata madarasata alabraar ee deegaanka fafaxdhuun ee gobolka geda musaabaqadaasna uu qaban doono maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakata shabaab almujaahidiin wasaaradda waxbarashada ee mujaahidiinta al-shabaab insha allahu tacaala musaabaqadii ayaan geli doonaa musaabaqadana insha allahu tacaala waxay ahaan doontaa can ariiq albaniin walbanaat wiilal iyo gabdho ayay maxaa aheede dhex mari doontaa tartankoodana wuxuu ahaan doonaa mawaadda ay ku tartamayaan mawaadda ay madarasada ay ka dhigtaan insha allahu tacaala إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الآباء والأمهات والطلاب والضيوف الكرام والمشاركين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أرحب جميعكم وأقول لكم أيها الجمع المبارك وأهلا وسهلا فلقد شرفتم محفلنا وازدان بكم مركزنا واقتحلت بكم عيوننا وابتاجت نفوسنا وطاب لقاء بكم وحسن الختام معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa isma sheekh shira oo dhigta madarasada labaraar aan meeshaan ka soo jeedinaya xadiid alxadiid alawal can cumar ibni khadaab radia allahu can qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ida qaala ibnaaduna allahu akbar allahu akbar faqaala axadukum allahu akbar allahu akbar uma qaala ashhadu an laa ilaha ila allah qaala ashhadu an laa ilaha ila allah uma qaala ashhadu anna muxammadan rasuulu llah qaala ashhadu anna
su-aashan oo fiqiga ah iyadana waxay ku socotaa gabdhaha dhagaha u fura insha allahu tacaala hal natakalamu athnaa qadaa alxaaja hal natakalamu athnaa qadaa alxaaja Haya.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا magacaygu yahay iqra cabdi weli oo ka tartamaya gabdhaha oo la tartamaya wiilasha su-aashii weydii jawaabteeda hadaan isku day laa natakalama athnaa qadaa'i alxaaja jawaabta ay bixisay gabadhaas waa jawaab sax ah wiilasha ayaa su-aashaan leh waxaad dhammaystiraysaa xadiidkan laa tusaaxib ilaa Haya.
أنا مقعد مسعود علي أو ترتمى ويلش أو ترتمى قبلها سؤال لي ويدي جوات هذا اسكت لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود su-aashii la weydiiyey wiilasha ay xadiidka ahayd jawaabta ay ka bixiyeen jawaab sax ah gabdhaha dhagaha u fura waa maadada juqraafiga aan weli ku jirnaa udkur aljihaat alfarciya udkur aljihaat alfarciya
السلام عليكم أنا كنت كنا كنت بس أصلي ويدي جوات هذا اسكت شمال شرق شمال القلب جنوب القلب جنوب الشرق su-aashii la weydiiyey gabdhaha waa jawaab sax ah ma smu kitaabi aladii unzila calaa muusa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ما ترتمى يا جماعة وترتمى يا يونس سؤال اللي يدي كتاب جوابته ده اسكت كتاب التوراة su-aashii la weydiiyey wiilasha jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax waa kitaab towraat Ee, qolo kasta waxaa la weydiiyey toddoba su'aal su'aal kastana waxaa lagu saxaayay laba darajo darajada guudna waxay ahayd oo laga wada rabay afar iyo toban darajo Ee, gabdhaha waxaa la weydiiyey toddoba su'aalood waxay ka jawaabeen lix su'aal waxay sidaas ay ku heleen toban iyo laba darajo wiilasha waxaa la weydiiyey igana toddoba su'aalood toddobadii la weydiiyey isla sidii ay ugu jawaabeen waxay heleen afar iyo toban darajo natiijadii ayaa noo soo baxday waxaan u malaynayaa sadar muuqda su-aal ka dhanna in la fahmay een, su-aalihii la weydiiyey ardayda oo guud ahaan afar iyo toban darajaadna tu- guud ahaan laga rabay oo ahaayeen toddoba iyo toddoba gabdhaha waxa ay ka jawaabeen lix su-aal lix min laba waa laba iyo toban darajo halka wiilashana ay ka jawaabeen toddobadii toddoba lagu dhuftay labana waa toban iyo afar darajo wiilasha ayaa guushii ay raacday ciyaari waa gelin dambe hadda tartankan keliya kuma ekaan doono waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maxay aheede mar kale oo maxay aheede tartamadan ay isugu imaan doono maasha allah indii imaan xuseen baa layidhaha magacayga tartanka ku baxay ardada gabdhaha iyo wiilasha oo macalimiinta annaga ayna tartamiyeen tartan aad iyo aad u fiican oon ku faraxsannahay annaga hooyooyinka aad ugu faraxsannahay buu ahaa boqolkii sagaashanka waan ku guulaysanay ilaahay bayna mahaddaa u sugan tahay maasha allah tartanka iyo wiilasha iyo gabdhaha markay tartamahayeen marka hore annaga hadda waxaan islaheen gabdhaha ayaa tartanka ku badan haddana maasha allah waxaa noo u muuqatay inay wiilasha aad iyo aad tartanka oo gabdhaha oga badiyeen oo gabdhaha hooseeyaan Aa, nasiibkii waa wiilasha u hiiliyey nasiibkii waa wiilasha u hiiliyey bismillahi raxmaan raxiim magacayga murayd iimaan xuseen baa layidhaahaa tartanka maasha allah waaye gabdhaha iyo wiilasha way isku dhadhow yihiin gabdhaha laftirkooda niyada lagama dilaayo inay maxaan ku rahdaa gabdhaha iyo wiilasha ay fiican yihiin baan hadda annagana ku fiirinaynaa macalimiinta iyo intana soo booqatayna khayr allah siiyo daarmilaa waxbarashadooda inay si fiican oo qurux badan usii wataan hadda way fiican yihiin ay kasii dheereeyaan oo maxaan ku rahdaa si fiican ay usii wataan baan ugu dardaarmaynaa anigoo anfac aadan bashiire madrasada labaraar fasal labaad wiilasha maanta ay naga raan wax badan aan ka raan jirna laakiinse mar dambe inay naga raan insha allah aan jecel anigoo magacayga cabdiqadar maxamed oo dhiganaya madrasada labaraar iyo magaalada faafadhuun ardadaan isku meel dhiganaynay madrasada labaraar iyo annaga maanta targalnay gabdhaha iyo wiilasha u dhexeeya waana laba darajo ayaan aga badinay aniga magaceeda maxamed qaar diiriya oo madrasada dhigta alabraar gabdhahi wiilasha isku meel wax kusoo barteen waxaan u mahadcelinaya macalimiinta isoo waxbaray iyo waalidiinta fasalka dhigta fasalka saddexaad taariikh iyo juqraafi iyo riyaadiyaad iyo xadiid iyo fiqi iyo carabi riyaadiyaad waxaan ku guda jirnaa multaqa cilmiyeedkii ka socday fagaaraha faahfahdhuun aan isla wadaagno multaqaha iyo kulan cilmiyeedka inaan isla wadaagno su-aasha waxay ka dhaxaysaa dadka deegaanka reer faahfahdhuun dumar iyo rag intaba cidda ka jawaabi karta mikrofonka kusoo dhawaato waa su-aasha waxay leedahay sida tan dhegayso cibaadatun min alcibaadaat laa yafcaluhaa axadun hayruk asnaa'a qadaa'ika cibaado ka mid cibaadaadka ma samayn karo qofaan adi ahayn intaad adi gudanayso markaad dhamaysato qof kale waa samayn karaa laakiin inta adi ku guda jirto qof ma samayn karo ee faahfaadhuun haye haye gabadhaa soo socota maasha allah gabdhihii waxay ka mid yihiin dadkii nashaadka iyo dardargelinta wax ka lahaa haye gabadhaa soo socota haye حضرة الأسود بقى
markaad dhunkanayso jazaakillahu khayran jawaabtu way haleeshay waa sax waa xajaru laswad ninkii xajka tagay ee yaqaano su-aashu waxay ku saabsan tahay alxilaalu halaaatun cabaru aljisra alawalu ra'a aljisra wamasha calayhi والثاني رأى الجسر ولم يمشي عليه والثالث لم يرى الجسر ولم يمشي عليه هدان سوماليه saddex ayaa waxaa la yidhi waxay gudbeen buunta ay ka gudbeen mid waxaa la yidhi buundada waa arkay waana ku dul socday midna waxaa la yidhi buundadii waa arkay laakiin kuma dul socon laakiin waa gudbay midna waxaa la yidhi buundadii mana arag mana ku dul socon waana gudbay say ku dhacdayaa la rabaa su-aasha guud ahaan horta waa isla dhowra markuusan buundada uusan arag uusan ku socon waa markuu horta uurka hooyadii ku jiro midka buundada arkayeenan ku soconinna waa midka dhabarka hooyadii saaran qofka arkay eena ku socdana waa hooyada canuga dhashay su-aasha si saxa ugu jawaabay jazaakum allahu khayra waad ku mahadsantihiin reer famadhuun kulankeena intaasaan kusoo gabagabaynaynaa biidnillahi tabaaraka watacaala ilaahi tabaaraka watacaala waxaan weydiisanaynaa is- arag dambe iyo kulan dambe oo xiise leh wa jazaakum allahu khayran sal allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasallam ajmaciin wassalaamu calaykum
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراني